waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal afafka nool ee lagu hadlo waxaa dhalaar noolba ku soo biira erayo hor leh erayo loo bixiyo fikrad ama qalab aan horey loo aqoon jirin kuwaasoo bulshada ka soo dhex baxa ama kor iyo dhul durugsan uga yimaada taasina waa wax uu af waliba u baahan yahay oo hodmiya lagamana ilaalin karo oo iska caabi ereyga shisheeye ciddii istidhaahdaa maare iyo maakhad uma hesho sidee bay haddaba ereyada cusubi af hebel ku soo galaan waa dhowr siyood mar iyada oo aan lagu talagelin ayay afka soo galaan tusaale ahaan isbitaal jiko dariishad sambuusi armaajo markab dukaan doobi gaari asal ahaan waa erayo ka soo kala jeeda afafka ingiriiska hindiga talyaaniga sawaaxiliga iyo carabiga inkastoo iyagaas iyo boqolaal kaleba ay af soomaaliga dibadda ka soo galeen haddana ka mid bay noqdeen waa ku milmeen kadib markii loo yeelay dhadhan iyo dhawaaq soomaaliyeed mar kale erey afka horey ugu jiray ayaa macnihii hore ee uu lahaa waxaa loogu daraa mid cusub sida ereyga hooso oo aynu u niqin waabkii yaraa ee farsamayaqaankii hore ee soomaaliyeed uu dadka ugu tubi jiray waranka iyo amleyda faaska iyo godinta mindida iyo mudaca iyo dhammaan wixii qaabaynta birta ku saabsan toddobaatanadii qarnigii labaatanaad ayaynu ballaarinay macnaha ereygaas markaynu ula baxnay warshadda casriga ah ee baabuurta lagu hagaajiyo sidoo kale ereyga gaadiid waxaynu waagii hore u niqin oo keliya awrka rarayga ah ee qoyska reermiyiga ahi uu ku guuro kuna dhaansado qoraalkii afka kadibse macnahaas hore ka sokow waxaynu magac uga dhignay baabuurka markabka iyo dayuuradda waynagaan idhaahnaa wasaaradda gaadiidka cirka badda iyo dhulka mar saddexaad waxaa iina jirta farsamo kale oo erayo hor leh af hebel loogu soo biiliyo taasoo afyaqaanadu ay tumis ku magacaabaan isla afkaas erayo ka mid ah ayaa iyaga oo keligooda ama qaar kale la raaciyey macno cusub loo xambaarayaa waa farsamo afafka adduunka oo idil loo adeegsado waana tabtii toddobaatanadii qarnigii labaatanaad guddigii af soomaaliga ee xamar ka jiri jiray uu ku shaqeeyey kana faa'iideeyey erayada haddaba sidaas ku dhashay ee qoraalkiisi kadib af soomaaliga loo tumay kadibna ka mid ka noqday aan tusaale ahaan u soo qaato laba ka mid ah oo kasmada caafimaadka ku saabsan midi waa bukaan socod eegto oo ka kooban saddex eray oo la isku kabay dabadeedna magac looga dhigay isbitaalka yar ee lagu daweeyo dadka xanuunkoodu fudud yahay in la seexiyana aan lahankoodu gaarsiisnayn kan labaadi waa ereyga shaybaar oo ah magac uu guddigu u tumay una bixiyey cilmi ahaan meelaha lagu baaro sababaha keena cudurrada dadka ku dhaca si dabadeed loogala tacaalo hase ahaatee tabaha caynkaasa waxaa jira marar aan loo baahnaynoo ereyga kolkaas la rabo afka laga heli karo qorax dayax xidig roob cir dhul biyo caano ceel iyo kuwa lamidka ahi af soomaaliga waa ku asal sidooda ayay ku dabooli karaan macnaha la rabo wax lagu kabana mucurti loo qabaa ma jirto maxayse arrantani daaran tahay miyaad isweydiin waad ogaane in yar ii koro dhowaan ereybixinta ku soo korodhay warbaahinta af soomaaliga ku hadasha si aan loo baahnayn waxaa ka mid ah ereyga ceelbiyood waxaynu ognahay dhowr sano ka hor meel la degmaystay oo xamar iyo afgooye u dhexaysa in ceelasha biyaha loo bixiyey sidoo kale mar iyo laba ka badanba waxaan maqlay malahaygana layla maqlay wartabiyo ku warramaya waxaa lagu guulaystay meel hebla in laga qodo ceelbiyood dadka degaanka iyo xoolodhaqataduba ay ku diirsadeen maalin aan fogayna waxaan maqlay weliyo isna odhanaya meel hebla waxaa laga furay tababar ku saabsan sida ceelbiyoodka loo ilaaliyo waxaan odhan lahaa ereyga ceel si aynu u garanno looma baahna in dhammaadka biyood looga daro bal aan faahfaahiyo ceel waa erey macnaha laga rabo sida uu yahay ku gudi kara waa god qaab wareeg leh oo hoos u dheer markeeda horena in biyo laga helo darteed loo qoto markuu biyo badan yahay waa ma'wi marka uu hoos u dheer yahay asuu af yar yahay waa mataan markuu gurana waa goof haddii aan markaas ceel gaara loo dan lahayn ceel waa iska ceel oo in lagu garto awgeed biyood lama raaciyo haddiise wuxuun gadaal looga daraayo waa tilmaan u gaar ah ceel gaar ah taasoo lagu muujinayo dhulka uu ka qodan yahay iyo isaguba tilmaamaha ay leeyihiin sida ceel dibir ceel cadde ceel berde ceel dheere ceel guduud ceel huur ceel gaab ceel xume iyo wixii la mid ah waxaa isna jira ceel gaabanoo biyihiisu ay dhow yihiin inta roobabku ay geyiga ku dambeeyaanna xoolaha laga waraabsado loona dhaansado waxaa lagu magacaabaa laas sida ceelka ayayna kolkool waxay gadaal ka raaciyaan tilmaan ku saabsan halka uu ku yaal geedaha ka baxa sida laas dhuure iyo laasa cadale ama xoolo jeer laga waraabiyey ayaa ku caana badiya markaas bay laas caanood ama laasa caanood u bixiyaan ama ninkii markiisii hore qotay ee lahaa baa magaciisa lagu laraa sida laas gacal waxaa jira magac kale oo laaska loo aqoon jiray si aad mooddo inuu eegga afka ka baxay waa ereyga xin oo meelo ku magacaabani ay weli jiraan sida xingalool xin duugan xingod iyo xin dawooco xin markii la wadareeyo waa ximan waxaana jira dhowr isu dhowdhow oo gobollada dhexe ee soomaaliya ku yaal jeer baa waxaa wadajirkooda loogu yeeri jiray ximan yaryar waxaana ka mid ah mareer gur cadaado gidhays godin labe iidoole docolley iyo maraha qaar hadda xusuustayda ka maqan ceel waa af soomaali baraxla waxaana laga garan karaa sida uu ugu jiro mahmaahda iyo maansada waxay soomaalidu ku mahmaahdaa ceel nin galay baa laga waraystaa waxay kaloo ku mahmaahdaa ceel biyalihi ma foga qolo tale xumo la liidata ama xoolo dayacan markii loo dayrinayana waxaa loogu dardaar wariyaa cidna uma maqna ceelna uma qodna xagga maasada markaynu eegno tuduc ka mida gabaygiisii gubaabada ahaa waa tuu cali dhuux iskumar ku xusay erayada ceel mataan iyo laas isaga oo biyaha wardheer iyo jeer sidii lagu kala adkaaday ay markaa diiraddu u saarayd waa kii odhan jiray markuu duraha jiiraal kaco ee doogga la idlaysto duurkiiyo dayara hawd markay dabac ku soo jeesho laaskuu ku dalandooli jiray loogu degi waaye alla dowguduudii wardheer kama durduuraane dawadeedu waa jeerinlay uga dulgeeraane ceelkii biyaha diiranaa looma dowdabo e dixda qarandi deeroy mataan loo dardari waaye dulucdu waxay tahay mahmaaha iyo maansatoona ma jirto ceel mooyee meel ereyga ceel biyood uu af soomaaligii hore kaga xusan yahay haddana baahi loo qabaa ima muuqato sidaas awgeed waa hadaltiro hadaltirana cilmiga aftahamada kuma ammaana dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo